roob hoogan iyo weliba ku dhubday magaalada muqdisho ee caasimada dalka walibanu sajiysaday khasaare shardubo naf iyo maalbaleeya oo bulshada qaarasho ku barakaceen meelyo degnaayeen degmooyin dhowr ah iyo ka jarta xaalad go-do kadib markii guud ahaanba burbur hoogan iyo hadeereen wadooyinka qaar meelahan kalena iyo fidhiyan biyo ciidan badan waliba la aragay baawurta shardubo oona iska jaraan haan raaxada iyo haano kale oo burbursan weliba guryaalna nin malaysada korna siduus markaas roobka ansaamay burburka hadeeri daraadee taas oo markaasayti laka abiri kora xaalad macquulan hayna khasaaro laniinshalaherna iyo weliba uusa saameyn badan ka weeldhaday owlaad waayeel bilaan iyo weliba danyar oo ka sugan guud ahaanba degmooyinka gobolka banaadir walibana markaasiyo ku hadalada bulshada qaarse markaasiyo ansaamay iyo weliba dhibaatooyinka iyo kula kulmeen
anigoo qamar maxamed eexalee laba saac derbigan kusoo duub muddo afar saac derbigay ku jirtay yaa alla wiilash xaafada aa ka bixiyeen qof kal ballaanka noo soo gurmaday ma lahan xaafadana biidegeen waaye saasay wax u dhaceen meeshaanlaba saac laba saacoo kusoo duum ilaa iyo afar saac derbiga ilaa afar saac derbiga ku jirtay maamada shahiido ku dhimataada afar saac ilaa iyo shan saaca malaa laga bixiyay wiilash xaafadaa ka bixiyeen oo soo gurmaday sideed bilaa dhalantahay gabadhe gabadheedaa dhashay oo shaqaysa oo xoogeeda ku xamaalad xaafadan waa biyo degeen xaafad oo biyo buuxo waaye warta biyaha waaye aada xaafada dad iska danyaraa degan cafaayada u xirta wey seexirib marka iyadoo seexiribta cunugtii seexisay aa derbiga kusoo dumay xanuun badanaa dareemay dhibaato far badan maadaama abartii rafaad meeshii loogu bixiyay anagu xataa guriga dhinac kale aan ka baxnay warta biyahana soo buuxsamaatay alxamdulilah ilaaha dhib meeshaan alxamdulilah rabbalaan xalay dhibaataa ku dhacday dhibaatadaas dhibaatadaasna oo ah roob annaga sugaynay ilaahay u baryaynay muddooyinkan kuleelka iyo rafaadka naxayey alxamdulilah roobka ilahay waana siiyey laakiin maxaa dhaafay raadhumuu dhaafay guryii waa nagu dunshi halay saddex saa markii horta lagu kala bahay roobkii ugu horraysay ciyaalkii waan kala bahay wax mara la yidhaahdo iyo nool la yidhahdo dharkaasaan ka wata intaasa ka wata si ilaahay loo ogyahay qaado xaaran iga tahay moobeelkay keliya oo jeebka ku biyo sidaa gacmo anoo haysaa kala baxay oo halkaas anoo ku wado indhahay mirig barliya kala soo baxay hase ahaatee halkaas alxamdulila gurigaan igu soo horjeeda ilaahay megin idiga bixi meeshaan galnay alxamdulilah markii dambe toddoba saa wax yar dhammaantahay haddana roobka libaad ku soo eliyey waxaa ku soo eliyey maxaa dhaafay haddana keyga kan igu dhegin oo kan inta iga jiro antaba waa isku dardaray dhacdhacdhac waa ugu jeeda ma jeedo waa guriga labaad kan saddexaadna dhinacaana ugu jiraa gurigaana oo derbi soo dumay aa wiil gacanta wax ka gaareen alxamdulillah isna kusoo baxad gurigaana ku jiraa waadhada walaal waxaa ka dhacay meeshan xalay qadar ale marka xilli laba sac iyo bar ay tahay aa roob imaaday marka derbigan weyn aa soo go'ay maamo iyo gabar ayay u tahaa halkan jiifi marka derbigii markuu ku soo dhacay ayakana sidii ku dhinteen sideed bilood ilaa lix bilood meelahaasay u dhexisaaday hooyeedna majoogana shaqey jirtay ayayada haysi marka saasay wax u dhaceen way soo jeedeen laakiin derbigaa soo dumaa mise dhihinan maho ayag marka gurigoodana ma aha kana soo duma kan kale oo dariska ee waaye derbigaa ka dheeraaya dhagax waaye waana dalcadna woo saarnaaya marka derbigaasaa kusoo dumay derbigan oo cidda dariska ee waaye eekana jiingadaana ay degnaayeen cidda oo dhimanaysa ha aada u weynaayo derbigan hadda kuu muuqdo waayo marka dalcadna woo saarnaaya arag tan badanna gudahay ugu jirtay marka hal maroo soo go-ay jiingadoo kusoo dumay marka saasay wax u dhaceen mee khasaare kale oo na soo gaaro oo burburka iheynan ma jirto waxaan dhaha wallaahi kulley dadkan inta loo soo gurmado dowladda ay wax ka qabata waxaan guud ahaanba shacabka muqdisho iyo weyba ka suganyana xaalad qoose walow dadka iyo markaas isku mid eh aneen saameyna roobkii ku gobday magaalada muqdisho